kadib burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya markii ay yaraadeen waxyaabihii faraha badnaha oo ay ku taami jireen inay ka guul gaaraan ayaa hoos u dhac ku yimid laakiin haatan waxaa isu soo tarayo ifafaallo ku aadan dhinaca waxbarashada goobaha kala duwan ee wax lagu barto ayaa waxa ay buux dhaafiyeen dhallinyaro raadinayso inay wax bartaan waxbarashadu waa asaaska nolosha waxa uuna qof kasta ku rajo weyn yahay inuu wax barto jaamacadaha ku yaala magaalada kismaayo ayaa waxa ay indhahadu ay qabanayaan in ay dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo ay ka faa'iideystaan waxbarashada kala duwan ee lagu barto jaamacadaha ifafaallada waxbarasho ee kasoo baxayso maamul goboleedka jubbaland ayaa ah mid wanaagsan waxayna taasi ay ka dhigan tahay in waxbarashada ay u muuqato in guulo laga gaari karo gudoomiyaha jaamacadda jubba cabdiraxmaan aadan xuseen ayaa waxa uu iga warbixinaya aas-aaska jaamacadan iyo weliba faa'iidooyinka waxbarasho ay ka helaan dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo waxaa la aasaasay labadii kun iyo sagaalkii bilowgeedii macad baynan kusoo bilaabatay kadibna waxay isu bedeshay jaamacad sanad kadib jaamacaddu intaasoo dhan way soo dhaba adeegtay waxaana soo saartay dadayow kala duwan arday aada u fara badan oo ka qalin jebiyey oo wiilal iyo gabdhaba leh oo maaragtay ku takhasusay mowduucan caafimaadka siiba maaragtay kalkaalisanimada iyo umu umulisooyin fara badan iyo caafimaadka guud intaba way soo saartay jaamacaddu ee gudoomiye ee haatan waxaa magaalada kismaayo kusoo badanayo ee cudurkan coronavirus marka jaamacaddiina maxay tahay waxyaabaha ay u qorsheysay aada ba umaadsantah su-aalaad qurux badan waqtigeediina timid dabcan jaamacaddu hadda way ku howlan tahay oo hadda riwaa yani xataa waxyaabaha ardoo hadda ay soo bandhigayeen waxaa ka mid ah wacyigaasa ka mid ahaa hadda isbuucan culture weegan ku jiray ama isbuuca hidaha iyo dhaqankan ku jiray waxaa qeybkeed qeyb weyn barnaamijkaasoo ardada caafimaadka ay soo bandhigayeen sida looga hortegi karo cudurkan iyo wuxuu yahay iyo maaragtay ay ardada kusoo bandhigayeen waxaan ku rajaweynahay inaan iskaashano wasaaradda caafimaadku ayaguna hadda nala soo xiriiray inaan intaa iskaashano aan insha allahu qeybaha kala duwan ee muxuu aha jubbada hoose iyo jubbooyinka gobolada jubbooyinka aan u qumi doono hawshaas oo ah inaan dadkii bal ma aragtay cudurkan dilaaga ahee aadka u faafay ee dhibka badan aan insha allahu tacaala ilaahayna kaashano kadibna aan aan ardada insha allahu tacaala ay ka qeyb qaataan
inta badan waxaan ognahay jaamacadda in ay ku badan yihiin gabdhaha gabdhaha wacyigelin ma siisaan ku saabsan sida iyagu waxbarashada ay ugu dhiiraraan kar lahaayeen jaamacaddiina dabcan dabcan gabdhaha aada noogu badan muxuu ahaa waxa keenayana waxaa waaye dabcan wiilashu magaalada magaaladu aada wax uma bartaan wiilasha intoodaba iska macno la-aan waxay hayaan ma leh kii waxayana waxaan shaqo yaroon macno lahayn buu ku mashquulsan yahay oo nolol maalmeedkiisa kasoo uu ka dhacsadaa waxbarashana ma ma sii wadaan marka gabdhaha aada noogu badan gabdhahaasna waana waana ifafaalo wanaagsan oo dee gabar haddii la dhiso mujtamac waa la dhisay ayadaa hooyo beri noqon waxay noqonaysaa walaal waxay noqonaysaa muxuu ahaa xaas bay noqonaysaa marka waxaan isku daynaa inaan xoogga saarno dumarka aan waxyaabahay u baahan yihiin aan si gaar ah ooga warheyno oo si gaara u ricaayeyno ayaan isku daynaa